waxaa isu soo tarayaa qayladhaanta kasoo yeeraysa dadweynaha gobolka wajeer kuwaasi oo diidan lacago lagu soo rogay iyaga oo warbaahinta la hadlayay ayay shacabka ku dhaqan gobolka wajeer ee dhulka n f d kuna hoos jira gumaysiga dowladda kenya si adagna kaga soo horjeesteen lacago uu ku soo rogay maamulka ay kenya ka dhisatay gobolka waxa ay sheegeen in lacagahani ay yihiin kuwa dano gaar ah laga leeyahay oo aan waxba loogu qabanaynin bulshada ku dhaqan gobolka wajeer tuuganimo cad ayayna ku tilmaameen tallaabada uu qaaday maamulka ay kenya ka dhisatay gobolka iyaga oona sheegay in miisaaniyadani lagu soo rogay aysan ku xusnayn mashaariic bulshada wax loogu qabanayo lacagta wajeer waa badan tahay wajeero iyo darsukar waa deeqdaa laakiin hadda individual ay jeebkooda geli waa la diiday inay dadweynaha codkooda ka dhiibtaan ridahan la xiri qof ku jiro malaha dadweynaha waa loo diiday meesha meeshaan juujuubaa ka socda waa finance biilkaana waa wax dadka lagu qaldaaya been waayo waxba kama jiraan wax waxaan rabnaa inaan u sheegnaan wajaar cadaalad ma jirto runtii ma jirto cadaalad sababtoo ah waxaa ka dhacday magaalada wajaar inaa baajet wanaag konton milyan gabanaaga la geli dadkii dadweynaha xafa looma haayo been yaan isu sheegin baajetkaanad baajet maday masaakiinteed oo raacda fadhidi wax loo haayo malaha biilkan been waa unkaan kusuw igu sawir waay meeshaan ayto annaga reer wajeer haddaanaani waa diidanahay maxaa beenta looga sheega gabanaga waxaad noo keen waa been waa tuugnimo cad oo dhey brolite shantay dhaha oo lala cabsanaynin ilaa looga cabsanaynin dadweynaha doortaa looga cabsanaynin maamulka ay kenya ka dhisatay dhulka n f d ayaa dhaqaale kala duwan ka ururiya bulshada soomaaliyeed ee degan n f d kuwaas oo qaarkood wax loogu qabto bulshooyinka kale